Halima Axmed oo ka mid ah haweenka magaalada Beledweyne ayaa abuuratay fursad shaqo taasi oo ah saarista cilaanka haweenka ay marsadaan. Haweenka u baahan cilaan saarka ayaa Halime Axmed ugu tagtaa guryahooda maadaama aysan lahayn meel ay ku shaqaysato. Raadiyo Beerula ayay ugu warantay shaqadan iyo sida ay nolosheeda uga maareyso.
xaflad waxaan haystaa oo cilaansaar sharooto muddi laba sannadan ka shaqeeyaa waa naagaha gudaha ooga tagaa nooci rabtaa qofka u saaraa lacagaa ka helaa ilmaha ku xoogsadaa ilmahaasaa biil aaga dhigtaa muddi laba sanaan ku jiraan waa ku qanacsanahay naagaha xaafadda waa uga tagaa oo waa u soo mariyaa wixii lacagtaa siiyaa waa kasoo qaataa qaar buu ku yeeri takinaa jira iska aadaa qof waa yeela camal aleleewacaa waxaa la dhaha kaa cilaanka u saar waa u saaraa qanacsanahay waa waana ku shaqaystaa ilmahana ku korsadaa naaga shaqaysta in xafadda ilaa kale u sahriyo ay ku shaqaysaa iyagan ilaa u sahlo anna waa fahmi waa ku shaqaysta socodka guryaha oo qofka oogtaa qof waayelaa iska jirto oo cilaanka iska rabo qof uumalaa iska jirto iyo maa ku dhahaa sidaasoo ku faxaysta qof jaanisaasa oo wax qaba karin saasoo ugu raadiya ugu waxaa nolol maalinka maasha allah maalintii waxaan helaa toban shan doollar labaatan doollar si ugu soo faxan weshey maasha allah waa ku filan caruurta ilmahey wax dhan waa ku filan waxyaala ka shaqaysto ilmaha waa biishtaa dugsi waa ku baxsaa iskool waa ku baxsaa guri jaar diliile waa iskaga dhiibaa wix kalba ay soo faa'iidaan taleefa kasoo kuritaa suuqa lee kasoo gataa waan iska iska aaminsiin dadkii waxay ugu saaran buufiska waxaa ka duwan yahay shaqada dadna waa jecelyihin buufay jecel dadna waa jecelyihin sharootaday jecelyihin saasoo ugu xamaashtaa marka aa sharootada ku qanacsan saxanaan saara ku jajarana mid dheedheere laba mid gaagaaba laba si lugta loogu qaro waxay loogu saara xirfadda cilaansaarka ayaa ka mid a shaqooyin badan oo ay haweenka beledweyne ay ku dabaraan noloshooda iyadoo dadaalla ay ku bixiyaan barashadeeda